waa gartay ee, maanta waxaad eh, ka guddoomiye ahaan aad ka qayb gashay kulankaasi oo lagu soo bandhigayay dastuurka kumeel gaarka ah qayb ka mid ah Ee, kulankaasi maxaad eh, faahfaahin naga siin kartaa runtii meesha haddaan u fasaxo annaga maanta qabti sharaf baanu ahayn guddoomiyaashii baarlamaanada ee dowlad goboleedyada iyo xubnihii xildhibaanada ee nagu weheliyey safarkaas marka maanta annaga waxaanu nahayn waxaanu ka mid ahayn dadka marti sharafkii la- ka soo qayb gashay xataa waxaa joogay xubno ka socday international communities eh, sida eh, wakiil ka socda ururka IGAD ee, ayaa joogeen marka annagu wax khudbada kuma aanan lahayn ee, waxaanu ahayn oo keliya caway waa dacfur buu ahaa marka barnaamijka la furayay Ee, madaxdii sare ee qaranka ayaa marka ayaa kulankaas dacfurkaa furay ayaga ayaana warbixino soo jeediyey ee, oo igu horeysay warbixin ay jeedisay guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka ee, baresa maryan cariif kadibna barnaamijku barnaamijku uu ahaa islaan marka madax kale uu ka mid ahaa madaxweynaha madaxweynaha gudoomiyaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka professor jawaari prime ministerka his excellency cumar cabdirashiid cabdishar waxtarka iyo wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka dowladda federaalka isaguna madax xuseen ayaa khudbada ka jeedsada ayaa ka jeeday meesha marka anagu door ma aysan jirin oo anaga aanu ku lahayn oo khudbad ka jeedina meesha Ee, waa garta ee, ee, inta ee, aad maalmood meesha joogi doontiin waxaan filayaa in aad ee, kulamad la soo qaadan doontiin ee mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladda soomaaliya Ee, waxaad tahay guddoomiyihii baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya Ee, inta aad magaalada muqdisho ku sugan tahay maxaa ku qorshaysan waxaa loo qorshaysan socda weli barnaamijka ma uusan dhamaanin maanta kulanka daafurka ayuu ahaa marka beri ayaa lasii gudageli doonaa kulamo gaargaara ee, oo ee, ayaa lasii gudageli doonaa marka kulli adulayaasha wixii aanu ka hadli doonana beri baana marka insha allah ayaa ayaa la heli doonaa laakiin kolley marka beri iyo saasmado weli kulamadii iyo macno anagoo si aanba qaadayn casumaadi naloo fidayey marka barnaamijyadii ayaan beri sii gudageli doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo sida barnaamijka uu socdo dirtaan waxa weeye kulanka maanta daafurka la furay maanta bisha shan iyo toban ayuu furay marka lix iyo tobanka iyo toddoba iyo tobankana waa sii socon doonaa maalinka toddoba iyo tobanka ayuu soo gabagaboobi doonaa ama- ama sideed iyo tobanka hadduu ilaahay ka raali noqdo Ee, guddoomiyihii baarlamaanka koonfur galbeed ee, ayaad matalaysaa oo shacabkii koonfur galbeed ayaad ee, muqdisho kulankaasi aad ugu qayb galaysaa Ee, waxaan filayaa in guddoomiyaal ee, guddoomiyaasha baarlamaanka ee, jubbaland galmudug ay ku sugan yihiin marka laga reebo ee, guddoomiyaha baarlamaanka puntland Ee, marka ee, ka shacab ahaan waxyaabaha haatan ay idinka sugayaan oo magaalada muqdisho ay idinkaga sugayaan kulamadaas iyo dowlad ahaanba ee, maxay tahay waxyaabaha shacabkeena ka sugaya marka insha allah waxa weye waa intaanu meeshan aanu joogno in si wada jir annaga iyo guddoonka ee, baarlamaanka ee federaalka marka inaanu isla meel dhigno haddii ay suurtagal tahay marka inaanu isla meel dhigno islana jaangoyno marka ee, taariikho cayiman ee, oo aanu filayna marka in guddiyo ee, ka socda heer federaal ka socda baarlamaanka federaalka in ay maamul goboleedyada xarumahooda inay soo booqdaan ee halkaasoo marka barnaamijkaana dib u eegis- dastuurka marka waxa waaye kusoo bandhigi doona marka kulley maalmahan waxa weye waxaanu ka howlgeli doonaa sidii aanu marka jadwal midaysan oo aanu isku raacsannaha soo saarno oo ku saabsan marka taariikhaha ay suurtagal tahay marka in barnaamijyadaas ay gobolada ay ka dhacaan Ee, muqdisho ee, kulamada aad ka ee, ka qayb galaysaa marka a- aan ka soo tagno ee, guddoomiyihii baarlamaanka koonfur galbeed ayaa tahay ee, in yar ayaad muddadan ee, aad haysaa xilkaasi inta aad muddadan hayso xilka guddoomiye baarlamaan ahaan ee, maxaa idin qobsoomay oo ka xildhibaanada baarlamaanka iyo adigaba
waxyaabihii noo qabsoomooday waa waxyaabo danta inoo qabsoomay oo dirtaan waxaanu isla meel dhignay eh, guddoonkii baarlamaanka federaalka in marka eh, casuumaadan iyo horshada iyo kulankan daafurka u dhamaado kadib eh, nafteeda anagu ka ka koonfur galbeed ahaan iyo guddoonka baarlamaanka inaanu isla meel dhigno iyadana aan isla qabano taariikh eh, eh, barnaamij ku saabsan marka waxa weye waa eh, samaynta iyo diyaarinta xeeroosaadkii baarlamaanka koonfur galbeed taasoo gacan uu nagu siin doono eh, eh, baarlamaanka federaalka marka waxawey waa barnaamijkaas ayaanu isaguna aada ku xigo oo aanu isla meel dhignay inaan u guda galno Ee, sidoo kale intaan halkaan aan joognan waxa weye hay-adaha unka qayb qaabilsan ee een ho- een horumarinta ee, baarlamaanada iyo xitaa waa kulamo ayaan la yeelana marka waxaa jira waxyaabo badan oo ku saabsan seminaaro iyo waxyaalo barnaamijyo oo wacyigelin ama kororsi ah oo loogu talagalay baarlamaankeena xildhibaanada in loo fidiyo marka waxa weye taas marka ka guud ahaan macnaha waanu ka heshiinay waxa weye waana isku afgaranay waana laisla ogolaaday in seminaaradaas iyo waxyaabo eh, muhiim ah oo daruuri ah in si dhaqso ah sida ugu dhaqsaa badan na loo fidiyo marka kolley waxaa inta muddada muqdisho aan joogana waxa waa dee howlahaas unbaa sii riixi doonaa annaga marka isku dayi doona inaan waxa weye inaan meelida marka mawduucyada iyo seminaaradaas ku saabsanaan doonaan iyo goobaha lagu qaban doono haddii ay noqon lahayd marka in annaga halka naloogu imaanay gobolka halka seminaarku ka dhaca haddii ay noqoto in xildhibaanada laga soo qaaday ee daboo meelo kale waxa weye seminaaradaas ay ka bixi doonaan marka barnaamijka insha allah inaan jiro lacag inaan ka shido markaa inaan- inaan dib ugu soo noqdo magaalada baydhabo ayaan rajeynaa biidnilaahi Ee, magaalada baydhabo waxaa idin yaala howlo aad u tiro badan oo ah ee, gudagalkii qodobadii ama waxyaabaha idin horyaala ay ka mid tahay maadaama baarlamankii koonfur galbeed ansixinta shuruucyada ee loogu baahan yahay dowladda koonfur galbeed Ee, waxaan filayaa ee, in haddii aanan qaldanayn ee, baarlamanka kulamada ay ku yeesheen magaalada baydhabo oo ah baarlamanka koonfur galbeed ay yar yihiin oo kulamo aad eh, aanan u badnayn ay yihiin maxay tahay marka ee kulamada ah, ama maxay tahay ilaa iyo hadda kulamo muhiim ama kulamo joogto ah eh, aad u yeelan la'adihiin ee ka xildhibaanada baarlamaan koonfur galbeed ahaan
kulamada wax- eh, waxaan u yeelan weyne kulamo saaco badan waxay tahay iyadoo runtii uusan weli diyaar uusan loo helin xeerfasaadkii uu baarlamaanku uu ku shaqayn lahaa marka waxa weye waa muddaanta kuwana markaan waxaanu siina hawsha ugu horeysa aan samaynayna waa in xeerfasaadkaas uu diyaar noo noqdo xeerfasaadka marka aanu samayna kadib ayaa baarlamaanka waxa weye waa hawsha ugu horeysa waxay noqon kartaa in xeerfasaadkaas baarlamaanka lasoo hordhigo la akriyo marka laga dooda kadibna waxa waaye cod geliyo marka la ansixiyo xeeroosaadkaas marka la ansixiyo kadib ayaa waxaan u guda jelaynaa marka in macnaha baarlamaanka guddiyo wasaaradiisii wixii in la dhiso iyo isla markaasna marka la diyaariyo ajendayaasila kulamada baarlamaanka marka la fadhiisanayo la kulmayo waa inuu jiraa ajendo diyaarsan loogu ta- loo- loogu loo- loogu talagalay in laga doodo marka waxaweye ama sharci laga soo saaro ama waxaweye waa marka maadaama de xeeroosaadkiina hadda intaan samayntiisa uu bil- noo bilaaban doono insha allah wiilka soo socda gudigiisa oo xeeroosaadkiina uusan diyaar noo ahayn ajendayaashiina weli aan la diyaarin waa intaa marka wax kale oo dee caqabad kale ma jirto marka insha allah bayn illah alkariim waxaweye waa mar allaale marku xeeroosaadka uu diyaar noqdo waxaweye ayaa kulamadii rasmiga ee baarlamaanku marka iyo ay bilaaban doona iyadoo marka insha allah aan rajayn doono kulli ajendayaal badan way jiraan marka waxa waaye la rabay baarlamaanka in lagaga hadlo inkastoo ajendayaasha siday u kala horeeyaan iyo siday u kala mudnaan badan inaanan weli jadwal loo samayna marka bayn illah marka xeeroosaadku way waa shaqada ugu horeysa oo hortaagan aan aan rabay aan shaqayn insha allah Ee, waan kaaga mahadcelinaynaa ee, waraysigaaga ugu dambayntii ee, shalay waxaad mar soo gaartay magaalada baydhabo adigoona ee, ee, kulamo la qaadatay ee, mas-uuliyiintii oo ugu horeeya wakiilka ee, xogeyaha guud ee arrimada arrimaha soomaaliya qaramada midoobey u fadhiya Ee, kadibna dib ayaad muqdisho ugu laabatay ee, kulamadaasi maxaad ee, faahfaahin noogu biirin kartaa
Eh, kulamada runtii waxa weye waa kulamada waa eh, waxay ahayd kulan ku saabsan eh, eh, huddan oo ku kulmanoda socdaalo eh, dhammaan yani maamul goboleedyada eh, kala duwan ee wadanka ka jira ayagoo kasoo bilaabay socodkii hore maamul goboleedka jubbaland dibna puntland anaga waxaan ahay dowladii safarka saddexaad anaga ayna soo mareen oo waxaa u dhigan marka insha allah xaaladaha soo socda ayaan beri ama saabtan inay galmudug tagaan marka waxay rabeen oo keliya marka in ay ka baamaan ahaan iyo ka shacab ahaan dadka waxaa weeye in ay maamulada inay soo maraan ay ku wargeliyaan waxaa weeye isla markaas ay soo ogaadaan ah, sida kusaa ay ka qabaan shacabku eh, eh, eh, eh, go-aankii eh, xukuumadda eh, dowladda federaalku ay ka qaadatay eh, sidii loo fulin lahaa barnaamijkii doorasho qaabkii doorasho ay ka dhacday sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka dalka soomaaliya marka taas ayuu ku qabsanaa socodku markaa shalay aan wakiilada yeesha caalamka aan kula yeesha magaalada baydhabo aad baad u mahadsan tahay adiga ayaa mudan walaal